aan ku bilownay cabdulaahi axmed macalim oo ah wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ayaa habeenkii isniinta noqday qofkii ugu horreeyey oo muhaajir ah oo ka mid noqda xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalka talyaaniga cabdulaahi ayaa ku guuleystay mid ka mid ah afar iyo labaatanka kursi ee golaha deegaanka magaalada turino ee waqooyiga dalka talyaaniga kadib markii ay sharaxeen xisbiga dimuqraadiga cabdulaahi axmed macalin ayaa dalka talyaaniga tahriib ku galay sanadkii labada kun iyo sideedii goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka ee magaalada turino kula xiriiray waxaana uu cabdulaahi sharaxayaa sida uu ku guuleystay walaalnur horta marka hore waa mahadsantihiin adiga iyo baxda v o eda janiskan aad iisiinaysaan inaan uga sheekeeyo qofkaan ahay iyo waxa aan qabtay iyo waxaan raba inaan qabto aniga waxaan soo galay wadanka talyaaniga labada kun iyo sideedi waxaana kamid ah dadka ku yimiday doomaha marka waxaan ahay qof oo marka hore qaxootinimo kusoo galo wadankan talyaaniga laakiin dhalashada talyaaniga waxaan qaatay labada kun iyo lix iyo tobanka marka laga soo tago waxaan mataqaanaa labada sanadkan mar ou ahaa bishii bishii toddobaad sideedaad bilowgeedii ayaa xisbiga dimuqraadiga waxay iga codsadeen inaan isku sharaxo kursiga golaha magaaladan aan deganahay ee turino maadaama doorashada ay dhacaysay bisha octoobar marka waktiga aan helnaba wuxuu ahaa waa laba bilood agoosto iyo bisha sebtembar marka waxaan dhihi karaa wax yar ayuu socday kambaynkan amba ololahan alxamdulilah waxaan helay adiga kun boqol labaiyo toban cod taasoo ii suuro gelisa inaan kamid noqdo afar labaatanka xubnood oo duqa magaalada oo majoorasada ka mid naqan doonta marka waxay ahayd arrin cusub marka la fiirsho taariikh ahaan aniga wax qofka aan ahay amba waxa aan matalo maadaama wadanka ajnabi aan ku ahay amba kusoo gala qaxootinimo labaatan iyo shantii sano u dambeysana qof oo asalkiisu uu ajaanib yahay mausan ka qayb gelin amba maysan u suuro gelin inuu kamid noqdo xubnaha afar labaatankan kursi marka taariikhiyan waxaa sharaf noo ah aniga si gaar ah weliba ii ah haddaan nahay asal ahaan soomaali in maxamed aadan sheekh oo allah u naxariistee soo qabtay xilal heer wasiirnimo dowladdii siyaad barre oo ahaa qofka ugu dambeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii shan labaatanka sano u dambeysana qof asalkiisu ajaanib yahana mausan gelin marka imaatankeyga iyo inaan gala meeshaana waxay ahayd arrin kale oo bog cusub u furaysa sida hadday naqato soomaalida ama gaar ahaan dadka dhan oo asalkoodu ajaanib uu yahay waayah marka cabdulaahiyow maadaama aad maaragtay taariikh samaysay qofka ugu horreeyey oo ajnebi ah oo muhaajir ah oo taariikhda kursi ka qabta ama xil ka qabta talyaaniga maadaama aad noqotay falcelin noocee ah ayaa arrintaasi ka soo baxday gudaha talyaaniga
marka si loo fiisho horta waa mid arrin oo muhiimadeeda leh sababta waxaa waaye dad aniga waxaa jira iga soo horreeyey iyo kuwa iga dambeeyey iyo kuwa gadaashada imaan doona marka inaa anaga iyagu ay arkaan inaan iyagu inaan kamid ahay in qof kastoo ayaga kamid oo u tartami karo kuraastan kelimaa xataa meelaha kale bosishnada kale oo furan waxay tahay waa jaanis cusub oo aniga ii ah una ah eega dhan marka falcelin badanaa ka timid arrintaas sababta waxaa waaye aniga waxaa naqda haddana dadku qofka ugu codka badnaa ebid marka la fiirsho dadka arrimahan oo kale mataqaanaa isku sharax magaalooyinka kale sida milano iyo roma iyo bolonia waxaan naqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka talyaaniga iyo dadka dhalashada haysta ay u codeeyaan kun boqol labaiyo toban cod oo haddii marka la fiirshana ma yara marka wax hadda cunsurinimo gaara lama kulmin laakiin waa arrin oo fiican oo dadkana gaar farxad gelisay maxaa kugu dhaliyey in aad u ordo kursiga golaha deegaanka ee magaalada turino waa baahi jirta darteed sababta waxaa waaye sidaa kuu sheegaba labaatan iyo shan sano waa waa wax badan dadka meesha hadda deganna waa badan yihiin oo wadamada kale ku dhashay ama magaalooyin kale ka yimiday in la helo qofna matasha waa arrin aniga keliya aanan quseyn quseysa dadka meeshaan mustaqbalkooda ku fikiri inay inay inay inay sii joogaan ilmo ku dhalaan ay degaan rasmiyana ay ku yihiin ay kuna sii ahaadaan in la helo qofna matasha waa arrin aan marka horeba ka hadalnay dad badanna runtii ay ugu taageereen xisbiga dimuqraadiygana waa xisbi weyn maadaama wadanka asaga hadda uu ka mid yahay xisbiyada hogaaminaya xisbiyada yararka jaanisa noocaasa badanaa waa laga heli jira laakiin jaaniska in la galo oo xubnaha lagama naqda wuu yaraa marka dimuqraadiga maadaama ay aniga ay dheheen isi sharax taasna waa arrin cusub oo fursad u naqatay dadkan aniga lamid ah marka yaa matali doontaa ma soomaalida mise guud ahaan dadka afrikaanka ah mise muhaajiriinta oo dhan mise talyaaniga ku doortay xisbiga dimuqraadiga
aniga waxaan ka mid ahay afarlaatankan kursi oo matalaysa oo noqonaysa guddiga magaalada micnaha dadka dhan ayaan ayaan matalnaa maadaamana la doortay oo aan meesha nagula geynin qabiil iyo uusan xisbiga keligiisna geyn shacabkaana doortay shacabkaana doortaan matalayna aniga gaar ahaan waxaan si gaar ah isha ugu hayn doonaa amba u shaqayn doonaa dadkayga oo ah soomaali oo ah ajaanib oo ah muslimiin waxyaabaha ugu horreeya aan qaban doono oo aan mayarka magaalada amba duqa magaalada ku heshiina marka aysan sharaxayana haddana aan isla meel dhigna waxaa ka mid ah in la sameeya hal maalin oo looga hortagaayo amba dadka lagu baraayo mataqaanaa waxaa lagu tilmaama islaamofobiya ama islaan naceebka sidaa ka warqabtaan wadamada yurub iyo reer galbeedka simankaan waxaa kusoo batay islaan naceeb marka in magaaladeena ay noqota magaalooyinka ugu horreeya ee yurub oo arrintaas si rasmi ah uga shaqeeya iskoolaadka noqota iyo shacabka dalka talyaaniga gaar ahaan turineska inay arrintaas ku baraarugaan iyo sidoo kale inaan siino meele ay ku kulmaan ururada bulshada u shaqeeya gaar ahaan kuwa asalkooda ajaanib yahay xafiisyalaana hayso iyo meel ay ku kulmaan ay waxooda ay ku samaystaan marka labadaas shay waa waxyaabaha ugu horreeya oo aan hadda rabo inaan qabto heshiisna aan ku nahay kuwa aan isla socon waaya waxaad sheegtay bilowga wareysiga in aad talyaaniga doon ku gashay labada kun iyo sideedii marka adiga oo soo koobaya safarkaasi iyo wixii kugu dhaliyay inaad muqdisho kasoo tagto iyo kadib maaragtay heerarkii kusoo gaarsiiyey halka aad taagan tahay adiga oo soo koobay dhammaanaad aniga waxaa waaye muqdishaa ku dhashay muqdishaa kusoo noolaaday dagaaladii jira darteed ayaan uga soo tegay ma sahlanin runtii sagaaliyo toban sano jir anuu ah inaan wadaadka iyo walaalihi kasoo tago laakiin alxamdulilah safar kooban oo dheer todoba bil la socda kadib talaanigaa imiday maantana mustawahan taaganaana ilaahay mahadiis waaye waxaana si gaara uga mahadcelinaa waalidka iyo walaalhay iyo asxaabta oo hadda jeer taageere iyo duco ila garab taagnaa marka ugu dambeyntii haddii aan su-aal kale aan kusii weydiiyo xaggee kaga socotaa ma markuu xilka kaa dhammaado maduxeedka mar kale miyaad sharaxi doontaa mise doorashooyinka kale meelo kaleo ka sarreysa ayaad hiigsanaysaa ani waxaan aaminsanaha inay tahay arrinkan arrin oo bog cusub u furaaya aniga iyo dadka ila mid ah oo waddankan jooga waxaan aaminsanahay inaan wax badan aan qaban doono sida rajadu ay tahay sida aan marka horeba ku ballanay taasna micnaheedu waxay tahay in aan hamigeen hadda jer u sareeyo dadka aan la joogno aan wax la qaybsano ani hadda ku dhiimaya baarlamaanka talaaniga isku sharaxi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan mataqaanaa muujiyo in waddankan aan wax ka qabsan karno dadkan wax la qabsan karno kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed macalim oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada turino ee dalka talyaaniga khadka telefoonka ayuu goordhoweyd igugu warramay